tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii buundada magaalada baareer ee gobolka gadow waxaa halkaas ka taagnaa dhibaatooyin xoogan oo la xiriira isticmaalka buundada haddoo ay ka curteen roobabka xilliga guga qeybo ka mid ah gobolka gadow ayaa waxaa sii kordhaya khatarta ka imaanaysa isticmaalka buundada magaaladaasi mid ka mid ah odayaasha degmada baardheere ayaa sheegay inuu magaalada ka jiro rafaad adag oo la xiriira isku socodka dadka iyo gaadiidka islamarkaana aysi jirin wax maamul ah oo ilaa iyo hadda wax ka qabtay xaaladaasi buundadii sideeda u duunsan tahay baardheere weliba hadda waxay heleen malaha siday u duunsan yihiin saa dartii gobolka gedow waa hoolo badan yahay waa geel badan yahay geeliisu wuxuu daaqayaa ilaa iyo webiyarow siduu daaqi jiray markuu oo sanadka saan uu noqdo uu fuuf noqdo hoolaha waa soo gudbi jireen oo iyagoo boqol boqol ah oo maalintiiba laba kun saddex kun neef ayay soo gudbi jirtay haa kolka hadda si weli ma jiraan dhibaato fara badan waayo dhibaato weyn waayo weli haddana haddana doon waayo markii baanku yimaado waa la furaa meesha la dhigaa waa si sakir tartiib tartiibka ayaa loo soo gudbinaa maanta hal baabuur baa lala harbinaa meesha haddaad arko waa gaabaysa kun qof aa shaqaynaysa ma aha markii ugu horreysay ee shacabka ku dhaqan degmada baareere ay cabasho xoogan ka muujiyaan xaaladda liidatay ay ku sugan tahay buundada magaaladaasi dhibaatooyin isdabajoog ah ayaa soo wajaha dadka iyo gaadiidka mara buundadaasi kuwaas oo xilliyada roobka halis geliya naftooda iyo hantidooda magaalada kama jiro wax maamul ah oo u taagan wax ka qabashada baahiyaha bulshada